halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toos aad nooga dhegaysanaysaan mawjadaha gagaaban sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska africa iyo v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo jimce soo gelayo bishuna waa shan iyo labaatan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad goordhow maqli doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga oo caawana ku saabsan dhallinyarada iyo bisha ramadaan
waxaa waaye labada shan shan saac oo habeennimo iyo afartan iyo lix daqiiqo ayaan afurnaa markii qoraxda aan aragno in ay geedaha hoostooda gashay oo iftiinkii casaanka ahaa uu markaa kor si fiican uu oga hoos oo u sii aaday kaasina wuxuu ahaa cabdifataax cabdulaahi ciise oo ku sugan dalka sweden kana hadlaya sida looga soomo bisha ramadaan dalkaasi guud ahaanna barnaamijkeennan waa go-aankaaga waxaad habeenkan caawa ku maqli doontaan warbixino kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo bisha barakaysan ee ramadaan qaybtii wicitaanka iyo weliba qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxaya balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a haatana aynu gudagalno barnaamijkeenii dhallinyarada ee waa go-aankaaga dhallinyarada iyo bisha ramadaan ayaanu habeenkan caawaa ku saabsan yahay qaar ka tirsan masaajidada ku yaala magaalada muqdisho ayaa waxaa si kala duwan looga tukadaa salaadaha taraawiixda haddaba axmed xasan colaad ayaa arrimahaasi dhallinyaro dhowrah ka waraystay warbixintan ayaanu ku eegayaa kala duwanaanshiyaha iyo daliilada ay cuskanayaan culimadu bisha barakaysan ee ramadaan markii la gudagalo inta badan dadka muslimiinta waxay u dhaqaaqaan salaatu taraawiix oo bilaabata xilliga salaada cishaha kadib taraawiixdaasi dukashadeeda ayaa masaajida qaarkood ee siyaabo kala duwan looga kala dukadaa waxaana arrinkaasi aan wax ka weydiiyey mashaa'ikh ku sugan magaalada muqdisho sheekh axmed nuur cabdi jimcaale wuxuu ka mid yahay culummada soomaaliyeed wuxuuna igaga warramay qaabka taraawiixda loo dukado iyo dacooyinka lagu dhex akriyo xilliga salaada taraawiixda lagu jiro taraawiixdu run ahaantii taraawiix waa jamcu tarwiixa waa salaad oo afar ragca markii la tukado la raaxaysto tirada la tukadana waa labaatan ragco oo go-an oo ay fadli badan tahay in qur-aanka juz lagu tukado si ay bisha ramadaan ay ugu dhammaato qofka muslimka ah qasoo taagan qur-aanka oo dhan ugu dhammaado run ahaantii labaatanka ragca marka waa in nebigu tukan jiray oo nebigu jideeyey oo taraawiixa la tukada yiri ma ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu bilaabay taraawiixda masjidkuu keligii ku tukan jiray asxaab badanaa kusoo daydeen masjidkiia soo buuxsamay xadiiska imaamualbukhaari baa wariyey caaisha laga wariyey nebigu soo waa soo bixi waayey habeenkii dambe labaad iyo saddexaad markii dambe uu yidhi waxaan ogaaday sida aada ugu dadaalaysiin salaadan waxaan ka cabsaday in laydinku farad yeelo marka nebigu sala allahu calayh wasalam kuma waajibin mana amrin taraawiixda bal nebigu wuxuu jideeyey calayhi salaatu wasalaam qiyaam ramadaanka in qiyaam la sameeyo oo qofkii shan ragca tukada laba ragca tukada labaatan tukada soddon tukado intii awooddiisa ay tahay
marka maxaa looga baahanya qofku markuu taraawiixda dukanayo jamiicada ama masaajida qaar waa la dheereeyaa qaar way gaabiyaan marka kee fadli badan marka taraawiixda inta badan waxaa aragnaa ragcooyinka waa iskaga mid inta badan laakiin xagga xagga qur-aanka akrintiisa ayaa waxaad moodaa culumana way soo gaabisaa kuwana way dheereeyaan ha bismillaah run ahaantii colaada waxa weeyaan taraawiixda sida culimadii salafu saalix iyo asxaabta laga soo guuriyey qur-aanka dheer ama juz iyo wixii ka badan ayaa lagu tukan jiray saasaana ijmaac aheyd labaatan ragcaana la tukan jiray iyo saddex watar ah waan aragnay dad oo qulhuwalle iyo ku tukanaya ama suurado yar oo kale ay ku cadfayaan ay ku darayaan run ahaantii colays ma jiro dadka muslimiinta waxaan fahamsiinaynaa salaada taraawiixdu waajib ma aha laakiin waxaa fiican shaygii markasta sunnadu ay waafaqsan tahay oo ay leeyihiin taraawiixda sayid sayidina cumaraa jideeyey oo sidaa u nidaamiyey oo hal imaam u sameeyey oo jamaaco u sameeyey sunnada afarta waaweyn oo imaam abubakar cumar cuhmaan calina waa wax nebigu jideeyey calayhi salaatu wasalaam calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa'i araashidiin marka sideed fadliga badan marka waxaa la jideeyey in ilaahay la baryo la ducaysto xal nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi bil ramadaan ayaa idiin timid awalkeedu waa naxariis aakhir awsadkeedana cafan waa dembi dhaaf aakhirkuna waa naxariis ilaahay weydiista buuri nabiga sala allahu calayhi wasalam janno naarna ka magangala marka waxaad ogaanaysaa in ay qaadayaan culimada iyo dadka jamaacada soo xaadiray nas'aluka aljannata ilaahi wanacuudu bika min annaar sidaasoo kale caaisha nebigay weydiisay calayhi salaatu wasalaam radia allahu canha waxay tihi rasuulka ilaahayow aniga bisha ramadaan ha laga faa'iidaysta baa tihi haddii aan ku dadaalayo iyo laylatulqadriga aan raadinayo maxaa ugu fiican oon ilaahay ka baryaa marka wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa tihi caaishoy allaahuma innaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii ilaahu alla wax cafiyaa tahay cafigana waa jeceshahi cafi marka adkaartaasna in la qaado ayaa mashruuca oo nebigu u amray caaisho calayhi salaatu wasalaam sidoo kale sheekh cali nuur cali axmed oo loo yaqaano xoogsade isaguna wuxuu ka mid yahay culammada soomaaliyeed wuxuuna ka hadlayaa taraawiixda iyo sida lagu kala duwan yahay waxa farqiga u dhexeeya nina ragcada wuxuu ku dukadaa uu dheereeya ragcada nina ragcada oo ninkan dheeraynayo laba u qeybiyaa muhiimada ku jirto sirta ku jirto ninka saddex iyo labaatan dukada wuxuu gaabinaa qiraa'ada qur-aanka ninka kow iyo toban dukadana wuxuu dheeraynaa qiraa'ada qiyaamka bes intaas akrinta qur-aanka ama cadadka ragcaadka mulzam ma ah midkoodna bidca ma ah calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa arashidiin laakiin labaatanka inta badan maaragta culammadu waa la yihahdaa nebiga laga soo guuriy labaatanka cumar waaye ruuxa saddex iyo labaatanka qiyaam ramadaanka u jideeyey oo taraawiixdan u naqaan ninka jideeyey waa cumar imaamu shaaficina raximahullah wuxuu leeyahay sidaasaan aragnay ayadoo saddex iyo labaatan la dukanayo marka micnaheedu kow iyo toban qofka dukaday amba iyo kan saddex iyo labaatan dukadayba sidaas waa sunada nabiga iyo sunada khulafaa arashidiin qofkii dukada marka bidcama dukanin qofkii saddex iyo labaatan dukadana bidcama dukanin oon cumar ibn khadaab radi allahu canhu iyo laakiin waktiga iyo maaragtay iyo waxay ku kala duwan yihiin akrinta qur akrinta qur-aanka ay ku kala duwan yihiin ay ku kala duwan yihiin marka culimada qaar masaajida qaar waxaa arkaysaa markii cishaa laga baxo oo la gelaayo masaajida qaarna markii la gaaro tobanka dambe in maaragtay loo istaagayo oo taraawiixdiibaa meesha ama marka qaar ragcooyinka laga saarayo marka meel layskugu yimaado oo toosa ma jirta may waxaa jirto mas'ale ku saabsan cashr lawaakhir marka la galo nabigu waxaa yihi sal sl kana yajtahidu fi ramadaan maa laa yajtahidu fi gayri wa kana yajtahidu fi lcashr lawaakhir maa laa yajtahidu fi gayri culimadaas awalkana ka dukayso aakhirkana ka dukanayso waxay ula jeedaan inay la yimaadeen ijtihaadka cashrul awaakhirka dartiis ma jirto wax gaara oo ku laaziminayo laba jer inuu dukado ama ma jirto wax gaara oo ku laaziminayo hadduu taraawiix dukado inuusan qiyaamu ramadaanka dukanayn oo aakhirka uusan dukan karin wax dhahaya ma jirto marka qofki inuu wuxuu leeyahay inuu awalka dukado iska seexdana wuu leeyahay inuu awal iyo aakhir dukadana wuu leeyahay inuu aakhirka keliya dukadana wuu leeyahay intuba wax dhibaataha ku jirto ma laha ducooyinka inta badan waxaa jira ducooyin lagu dhex maaragtay culamada arkaysid oo lagu dhex akriyo marka ragcooyinka qaar la dukado maxaa marka ducooyinkaasi maxay maxay ka hadlayaan jazaaka allahu khayran culimada ducooyinka masaajidna waa laga akriyaa xaqiiqda masaajidna lagama akriyo masaajidda aan laga akrin waxay ictimaadsan yihiin in taraawiixda waxaa loo dhahay nasiina dalab waayo xilligaas waxaa la dalbayay in la nasto oo afar ragcaa la dukaday qiraaa qiyaam dheeraa la sameeyey qiraaa dheeraa lagu dukaday dadku waa istireexayaan istireexaas inta lagu jiro qofka asaga wuxuu xaq u leeyahay intuu doono inuu sameeyo cumar radia allahu canhu iyo keyrkoodna lagama soo guurinin sidaas istilaanaha iyo nabiga sal alla alay wasalam adkaar jahara oo jamaaci oo laisla qaada lagama soo guurinin laakiin ramadaanka iyo keyrkiisa qofka inuu dikriga ilahay carabkiisa ku badiyo way tahay salaadana waa sunno qofkana wuxuu xaq u leeyahay inuu inuu nasto inuu iska istareexo inuu keligiis duceysto inuu istikfaarto inuu saliga nabiga akriyo alayh isalaatu wasalaam iyo wixii lamidkaa ama in la isla jameeceysto mulzam inuusan ku ahayn oo aaminsanya dad way jiraan culamada soomaalida kamid a ama culamada muslimiinta ay tijaah ahaan qaatay inay la jaharaan oo ay dadka inay ku tacliiminayaan inay ula jeedaan in kale aanu ma aqaan laakiin sameeyaa jiro ayadu laakiin hadda wax dib yaas mulzam- oo dheer.
ah, oo dheer oo laisla qaadayo jamaaciga ah laakiin wax mulzam igu ah inaan anigu la hooriyo amba la qaado ma jirto maadaama aysan jirin awaamir gaara oo nabiga ka sugnaatay sala allahu alayhi wasalam axmed xasan colaad v o a muqdisho
habeen wanaagsan mar kale halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a halkaasi iyo magaalada boosaaso Ah, bisha rabadaan ee barakaysanaya sanadkan kusoo beegmata xilliga magaalada boosaaso xilli cimiladu ay aada u kulul yihiin balse waxaa jira ganacsato dhalinyaro ah oo cimiladaasi kulul ku dhex shaqaysta iyagoo haddana sooman sida ay kusoo waramaysa wariyaha v o a ee magaalada boosaaso faaduma yaaseen bisha barakaysan ee ramadaan ayaa ah bil ay si weyn u cibaadaystaan bulshada muslimka ahi waxaana in badan oo caalamka muslimka ahi ay ku kala duwan yihiin cimilada iyo saacadaha la soomo magaalada boosaaso waxa ay ka mid tahay meelaha ay cimiladoodu aadka u kulushahay islamarkaasna la soomo muddo afar iyo toban saacadood ah waxaa jira dhalinyaro badan oo ka shaqaysa gudaha suuqa weyn ee magaalada boosaaso kuwaasoo qaar ka mid ihi ay qabtaan shaqooyin adag xilliga ramadaanka qaar ka mid a dhallinyaradan oo ay v o a la kulantay xilli ay ku guda jiraan shaqooyinkooda maalinlaha ah ayaa ka waramay dareenkooda ku aadan kulaylka cimilada boosaaso iyo sida ay hawshooda u maareeyaan cabditax maxamed ismaal cabditaax maxaa ka shaqaysaa ee, qaybta cabditaanka macmacaanka shiditaanka diyaarinta qudaarta aad iyo aad bay noogu culustay laakiin alxamdulilah rabbilcaalamiin nolol maalmeedka ciyaalka waa looga hela alxamdulilah ilaah mahad iska leh ilaa intee saaca shaqaysaa cabditaax oo maalinta ilaa laba iyo toban saac shaqada meeqa saaca soo gashaa toddoba subaxnimo bal ka war cabditaaxow shaqadaada waa istaag maxaa dareentaa maadaama xilli eh, ramadaana ay tahay haddana aadan fadhi lahayn bal noo sharax shaqadaada ma fadhidaa ma istaagantaa inta badan waa istaagsanay waxa aan fadhiistaa waa haday yaraatay waa saacad hadday u badato saacadaasna waxoogaa yar oo kale uu kaga dhaca weeyaan bis duhuradii camal ahaa inta salaada wuxuu tukanay bis aa takaalsanaa inta kale waa dhianad marka laba qof aan ku shaqaynaa labada qof waa isbedbedelna haddii ilahay raalli kariyo dhalinyarada suuqa haddii aad tusaale ka bixiso maxay noloshooda ku tirsanta waxyaabaha kala gedisan ka shaqeeya wallaahi maasha allah nolol maalmeedkooda alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahu mahadsan aad iyo aad u waxa bay raatay dhibaato lama kulmaan maasha allah waa- meesha waa iska jooga iska shaqaystaan habeenkiina waa iska galmadaan marka shaqada waxaad moodaa xilliga cimilada kuleelka ka waran markaasay aad u daran tahay laakiin waa ilaaha mahad iskale inta badan kuleel zaaida maaha suuq guduhu markuu ji- suuq lagu jiro laakiin waa markii banaanada loo baxo baa kuleel xoogaa la dareemaya holac iyo anfi Eh, laakiin markii suuqa gudaha lagu jiro inta badan waxaa daaran marxawada waa iska wada daaran hawada waa iska soo galgalaysaa aad buu u fiican yahay, maasha allah baal magaciiba alaa cumar nuur xuseen waxaan iibiyaa haruurka sarreenka iyo wixii soonka ku saabsan dukaan lanahay suuq boosaasan ka shaqeeya dukaankii haa adag u yaraan hadda wuxuu furan yahay shan sano meelahaas u furan yahay waa gartay bal dhinaca suuqa iibka oo kale si idinku yar hadda maasha allah sarreenkii aad horta uu hadda suuq u shaqeeya sarreenka hore waxaa la geli jiray een, laba iyo labaatan haddana afar iyo labaatan meelahaas oo maraya san kusoo qadanaa hadda waa sarreenka kacsan bisha ramadaan alxamdulilah ilahi wuxuu nu qadar kulli waa helnaa laakiin sarreenka hadda aad u kacsan iyo maciishad kale iyo qudaarta aad u kacsan qudaarna waa gadnaa anagan cumarow bal ka waran dhalinyarada iyo shaqada ramadaanka markaa isbarbar dhigto shaqada ramadaanka iyo xilliga ka hore kee idinku adagta xilli hore xilli ramadaanka ramadaanka adag tahay ramadaanku dadku waana soomi yahay booston aad bay u kulushahay alxamdulilah waa iska dul qaadana dhalir maadaama aan shaqadeena shaqaysa wax noogu fiican male marka xilliga habeenkii ma shaqaysaan mase maalintii oo keliya shaqaysaan may walaal maya habeenkii ma shaqeyno wala salaada maqribaan ku egnahay maalinkii ilaa subaxdii ilaa maqribkii ma shaqeyna laakiin habeenkii ma shaqeyno suuq meeshan ka shaqeyno waa suuq gudaheeda moogta mar suuq gudaheeda habeenkii way xiran tahay maalinkii unbaa la shaqeeyaa bes magacayga waa yaasiin axmed colaad waxaan ka shaqeeyaa suuq qudaarta waa moos iyo bambeelmo iyo liindhaan iyo qaray waxbaan iibina koley maadaama ay soo gashay bishii rabadaan ay barakeysnayd ramadaanka shaqada maxaa dareentaan intee saac shaqaysaan koley hadda sidii hore ma ahan waxa weeye dadku ay quraac masuubsanayaan ee bil ramadaan maadaama ay tahay oo dadkan ay sooman yihiin toddobada aroornimo ilaa iyo sagaalka dadka ay soo galaan suuqa marka waxa weeye kulna waa iska jiraan bal suuqa haddii a qiyaaso dabcan dadka waa yeelkaa kuleylku waa dhibayaa dadka wax iibinayaa maxay u badan yihiin dadka wax iibinaya waa dhalinyaro dadka een, waxa weeye ma garanaysaa een, waayeelka boqolkiiba een, boqolkiiba siddeetan suuq way isaga baxeen een, kolley waxay waxa ku har waxa waa in yaroo kooban oo farakotaris intaas yarna waa kolley waxay soo galaan een, bacd alcasr bay soo galaan oo sharaabka iyo shiitaan keliya waa gartay een, dhalinyarada suuqa oo kale haddii aad tusaale ka bixiso maxay ka shaqeeyaan bal shaqooyinka ay ka- kolley hadda ninkan deriskayga ah waa walaalkay shaafici nuur siyaad baa la yidhahdaa sharaabka ayuu diyaariyaa een, qeybihiisa kala duwan cambaay iyo saytuunka iyo qoraha dhalinyarada oo qaabna waxay ka shaqeeyaan een, bagaashka een, qeybihiisa kala duwan qaar shoobinka ka shaqeeyaan ma garanaysaa qaar saabuunta qaar dharka kabaha hadda kolley bishii rabadaan waa labaatanka bisha hore ee waxa weeye suuq qudaarta ee lagu mashquulsan yahay tobanka dambena waxa weeye xaqalciidkii iyo waxyaabahaas baa xoogga la saaraya bal cimilada kuleylka ka waran shaqadaada xilligii hore iyo hadda farqiga u dhexeeya muxuu yahay waxa weeye ma garanaysaa xilligii hore dadka waxna waa la iska cabiyey waxna waa la iska cunayey marka laakiin hadda maadaama la sooman yahay haraad waa dareemaysaa ilaa iyo xad kullin waa jiraa maadaama bisha ramadaan ay qofka uu taagan yahay ee boosaaso aad bay u adag tahay qofka inuu soomo laakiin wa- waa bil waajib ilaahay ku fadli yaal waa uu ku qasbaya inuu soomo suuqa iyo wax iibsigu si aynu ku yihi iibsiga kolley hadda sixirka aad buu u kulliyahay qudaarta xagga qudaarta marka ay to daqriya oo kale hawadaas buu ku dhagan yahay meeshii awal wala sideed sagaashan laga jaro boqol iyo toban boqol labaatan baa la kala iibsanaya marka maxaa weeye sixir bara aad badan baa jira dhinaca isu socodkana dadku aad buu wax u iibsanaya socodka maasha allah waxa weeye socodka rabadaanka rabadaanka waxa bisa rabadaan suuq bay leedahay maasha allah inkastoo bisha ramadaan sanadka ay ku soo aaday bisha juun oo ah bilaha ugu kulul xilliga xagaaga ayaa haddana waxaa suuqa magaalada boosaaso ka socda ganacsi kala gedisan oo ay dadweynuhu soo buuxdhaafiyeen suuqyada magaalada ganacsiga ee boosaaso iyagoo goobaha ganacsiga inta badan ay horboodayaan dhallinyaro da'doodu ay ka yar tahay soddon sano kuwaasoo iibinaya khudaarta noocyadeeda kala gedisan oo ah badeecadaha loogu iibsiga badan yahay xilliga soonka faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haatana dhinaca xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya oo iyagana ay ka jiraan ganacsato dhalinyaro ah oo shaqeeya bisha barakaysan ee ramadaan wariyaha v o eeda xeryaha dhadhaab aadan xasan tarax ayaa la kulmay maxamed cabdiqaadir baaslaawe oo isagoo ka shaqeeya foorno diyaarisa alaabta amaba cuntooyinka lagu afuro marka halkan waa meel bikiri ah ama sidii loo yaqaano foorno marka waxaan ku sameynaa oodharyada sida buskudka xalwada doolshada marka afurkan waan diyaarinaa oo lix saac adiga wixii ka dambeeya afurkaan diyaarinaa sida sambuusiga mandhaasiga iyo wixii lamid ah marka cabitaanadan waan gadnaa adiga yacni taamu iyo waxyaalaha fudfudud cabitaanada fudfudna waan gadnaa marka waxyaalahaasa meesha ku iibinaa marka bikiri iyo iyo qeyb yacni afur diyaarin ay iskugu jirtaa marka sidaasaan ku shaqeynaa maadaama ku jirno bil ramadaan dhanka furka oo kale haddaan usoo laabano waxaad ii sheegtay inaad sambuus samayso bal sambuus intee leeg yaad samaysaan mise tira intee leeg yaad saad- yaad dadku samaysaan sambuusiga horta magaalada waa meel yacni burka laga qaato oo wax waa wax iska cayiman aan sameyno maxaa yeelay qofka qoys kasta bura buruu qaatay marka inta badan dadka ayagaa iska samaysta laakiin dadka yacni hablaha sida suuqleyda oo kale ma diyaarin karaan afurka maxaa yeelay kuwaasoo kale naga adeegta marka wax la sameeya waa oo dhan iska kooban yacni sambuusiga yacni laba qeyb ahaan waan u sameynaa qeyb yacni dadka xoogoo tamarta leh xagga dhaqaalaha toban toban shilin iyo wixii ka siyaadsanaan karnaa yacni hilib waxyaalaha khudarta khudrad fara badanaa la isku dardaraa kan kale waxaan ka dhignaa mid iska caadi ah shishan shilin waxyaalahaasa loo iibiyaa oo dadka tabarta iska yacni noloshooda iska hoose iska iibsada marka sidaasaan sambuusiga u sameynaa marka laakiin sambuusiga iyo waxyaalaha afurka waa wax iska kooban saan kugu sheegay dadka inta badan bur iyo waxyaalahaas ay iska qaataan xaafadahooda ku diyaarsadaan inta badan waxaa gataba suuqleyda dadka suuqa ka yacni bulshadan sida aan dareensanahay waxaad ku furteen baahi loo qabo in la hagaajiyo een, sambuuska doolshada xalwada iyo waxyaabahaas maxaa idinku dheliyay bilowgii hore inaad samaysaan basti meeshaan waxaa imaanay labada kun iyo sideedda khaasatan aniga markaan arkay yacni qaabka magaalada iyo baahida yacni dadka meesha ku nool ay u qabaan sida rootiga maqsadka u weyn rootiga uu ahaa maxaa yeelay berigaan imaan jirnay waxaan aragnay rooti lagu sameeyey guryaha yacni yacni qaab yacni dab- dabka lagu dubaa arki jirnay oo qaab dhinacna ka ceeriin ah dhinacna ka bisil marka xaqiiqdii waxaa yacni igu dhashatay inaan barnaamijkan maadaama xifad yacni hore yacni aan u lahaa ay ahayd inaan meeshii aan ka abaabulo alxamdulilah ilaah waa nagu guuleeyey dad baa iga horeeyey marka anigana kolley fakerkii fakeraan ku lahaa iyo dadkii yacni abaabulay agaasimayaashaan ka mid ahaa alxamdulilah ilaah waa nagu guuleeyey marka xataa warshadda reer waxay noqotay ilaa dhadhaab ilaa dhagaxley marka in laga adeegto inkastoo hadda yacni qeybo yaryar meelaha hadda laga furfuray laakiin ilaa hadda waa sidii yani laakiin baahida inti inta badan saga- yani boqolkiiba sagaashan iyo sideed waa waan daboolnaa dhihi karnaa Een, dhanka macaamiisha ka waran bal dadka sideed oo la dhaqantaan sideed wax uga gataan ama dadka sidee wax kaga gataan dadka horta waa saddex qeybood qeybta qeybta ugu horeeya waxay yihiin yani sidaan horey kugu sheegay dee meesha buraa laga bixiyaa inta badan iyo saliid iyo waxyaalaha waa la bixiyaa oo dher yani waxa ugu weyn aan sameynaa waxaa ka mid ah qofka wixiisuu keensanayaa burkii saliiduu keensanayaa yacni marka sida buskudka oo kale markaan yani fiirino marka inta badan waan xisaabinaa markaan xisaabino waan sameynaa un waa kolley qaab yacni lacag adiga khidmo yaraan ka qaadnaa oo xagga dhanka farsamada ragga shaqeynaya khidmadoodii ah qaarna waxaa jirta oo ayagana yani oo degdeg ah sida safarada oo kale oo yani burkoodii waxoodoo dhan anaga aan xisaabino yani sidaasaan ku iibina oo marka xalooda ayada meeshan waa lagu iibiyaa yani qolo waxaa jirta xafiisyo sida dhagaxley oo kale halkaanay ka dalbadaan oo waan u dhiibnaa si yani ayagana waa dad dukaamo lahoo business wax kasii raadsada qaabkaasna waan u bixinaa dooshe ayadana waa sidaas oo kale meeshana waan ku iibinaa si tafaariikh ahaan jumla ahaan dadka markay sii gadayaanna waa ayagana waan ka iibinaa marka ceenkaasaan u shaqeynaa farsamadan sida aad sheegtay waxaad kala timid dhanka iyo soomaaliya marka adiga dhallinyaradan hadda kula shaqaysa ma dhalinyaro aad tababartayba mise ayagana xirfad way lahaayeen dhalinyarada waa isku jir waa dad isku jir ah yacni meesha markaan imaanay aniga aan kula hadlaya anigaa horta bilaabay asal yani gacanteydaan ku bilaabay yacni meesha marxalad fara badanay soo martay mar waxaa jiri jirtay aniga samey jiray wax shaqadoo dhan aniga uu furnaan jirtay way jiri jirtay laakiin meesha markaan imaaday yani yani dad aan ka bartay dhalinyaro fara badan aan ka bartay ayagaa yani hoosha aan ku wareejiyay ayagaan baray marka hadda ayagaa macnaa la wareegay shaqadii ayagaa shaqeeya inta badan intay ka barteen qaarna ayagoo xifada yaqaana ay meesha imaadeen qaarna meeshaan lagu yani tababaray laakiin waxaa badan kuwa meeshaan ka bartay kadibna aan shaqaaleynay faraqa u dhexeeya soonka iyo waktigii hore oo mataqaanaa ganacsigan uu sii jiray markay soon la-aanta ahayd taas waa waa la fahmi karaa oo yani wax kasta businesska yani khiyaabihiisa yani khiyaabihiisa kala duwan meel kasta waa taa waa la fahmi karaa yani foornada waxaa la dhihi karaa soonka xataa aan isdabadhigno ciidda iyo soonka waa bisha ugu shaqada badan hadda ramadaankaoo kale yani dadka inta badan waxaan u diyaarinaa afurkaan u diyaarinaa sida buskudka oo kale sambuusi oo kale saan horey kugu sheegay marka waa waa laba jibaar shaqada laakiin waxaa kasii daran yani ciidda maalmaha ciidda yani markay ciidda ay ka dhiman tahay toban beri oo kale ama siddeed beri oo kale meesha waa jaamay noqonaysaa oo dadkan soomaalida dhaqankooda waxaa iska ciidda markii ay soo dhawaato waxaa iska diyaarsan horey markaan muqdisho aan joogno kale shaqada aan ka shaqey jirnay waxaa dhici jirtay shabcaanka oo kale wixii la iska sii diyaarin jiray qol waxay iska lahaan jirtay wixii lagu keediyo buskudka oo kale daawo waxaa jirta loogu talgalay lagu keediyo waa meel iska yacni yacni kolba meeshaa joogta nolosheeda say tahay meesha hadda waa iska qaxooti kuleelkeeda iska badan marka dadka inta badan waxay diyaarsadaan markii iidda yacni sideed beri ama yacni weeg uu ka harsan yahay iska diyaarsadaan maxaa yeelay wuxuu isbedelaya waxayna dheyd ma laha waa wax iska yacni macmil ah marka xataa culeysay nagu noqotaa inta badan culeysay nagu noqotaa dadkii oo magaalada bulshadeeda badan iyo fooradii oo ay noqotay fooradii magaalada ugu weyneed oo dadkii yani qof kastana uu rabo wixiisi inuu diyaarsado marka laakiin insha allah kolley mustaqbalka waxaan rajeynaynaa qaab yani electronicna u bedeli doono laakiin hadday hadday noqotaba ay suurta gasho in lasii joogo hadday noqon weysana kolley waa arki doonaa insha allah caqabadaha kula soo darso noo sheegi kartaa intaan ku guda jirna bishaan barakaysan ee ramadaanka
maya hadda jabiga wuu iska degan yahay inkastoo yani meesha hadda khaasatan bikeri tan hadda foorada ahaantaani waxyaalo fara badan iska soo martay laakiin hadda yani jabiga wuu iska degan yahay mar waxaa jirtay waxyaalo fara badan ama yani ha noqoto yani wax yani oo meel kale noo imaado oo caqabada ah ama yani gudaha oo shaqaalaha gudahoodii ah yani waa marka marka waagaana waxaan dhihi karnaa yani jadwalka magaalada la yani lama soconin laakiin hadda waan la qabsanaan dhihi karnaa oo hadda bulshada meesha degan aan ka mid noqonay oo yani waa waxad caqabad caqibad ma jirto waa iska caadi faraqa u dhexeeya ganacsigii aad ku lahayd soomaaliya khaasatan muqdisho aad noo sheegtay iyo ganacsigan halgan ee qaxootiga aad ka bilowday muxuu yahay
faraq weyn aa udhexeeya oo muqdisho hadda waa meel iska yani caasimad ahoo cimiladeedan heer dhexaad ah laakiin meeshan waa horta alaabta aan sameyno yani waa wax dheed ma laha oo wax yani yani alyoom waa wax maalin la isticmaalo xagga markaan joognay sidii buskudka oo kale laga yaabaa bil oo kale in la iska sii gado oo dadkana yani qof kasta meeshuu joogo isku yani dhaqan iyo waa kale dabeecad maxaa yeelay qofku wuu kuu imaanaya wuxuu kuleeyahay waxaan u baahanahay buskud kulul yani hadda la sameeyaan u baahanahay marka wixii waxay noqonaysaa waxay kugu noqonaysaa caqibaday kugu noqonaysaa maxaa yeelay buskudka yani qaadkiisii ma aha yani masti in la helo asigoo kule in la helo ma aha macnaa xagga horey markaan xagga aan joognay waxa waxay noqon jireen hal maraan la diyaarin jiray adciidahoo kale shabcaanka shan iyo toban markay ay bilaabato ilaa adiga yani yani soonka dhan waa la iska shaqayn jiray wixii waa la keedin jiray laakiin hadda markii aan inta imaanay yani wixii ma noqon karaano waa wix xataa burka la qaata xataa bur waxaa weeye oo yani wiig hadduu yaalo isbedelayo oo bahalo yeeshanayo laakiin xagga bur yani daawo leh loo keenay ganacsi ahaan aa meeshii wax aan ku samay jirnay marka ya way kala duwan yihiin farqiga xagga iyo tan inta way kala duwan yihiin marka waa taa waa dhib zaaid aan ku qabnaa wallahi maxaa yeelay qofku wuxuu kuleeyahay wixii oo jilicsan wax haddana kulul aan u baahannahay sheyga markuu jilic noqon karna waa markuu yahay fresh markuu yahay markuu hal maalin laba maalin markuu yaalo shay wuu isbedelayaa kuleelka wuu dhammaanayaa shayga qabow isku bedelayaa jaleecina wuu dhammaanayaayo wuxuu isku bedelayaa adeeg marka waxay noqonaysaa badeecadaada bixinteeda iyo xooga inay kugu yar adkaatay noqonaysaa mustaqbalka maxaad rajaynaysaan maxaad is leedahay mustaqbalkan inaad ka gaari karto ganacsigan insha allah kolley waa kolley kolley waa insha allah niyaddeena ma xumo waa iska wanaagsan tahay marka insha allah kolley waa kheyran rajaynayna insha allah
kaasi wuxuu ahaa cabdiqaadir baslaawe oo ah dhalinyarada ka shaqaysa xeryaha qaxoontiga ee dhadhaab oo islamarkaana ka shaqeeya meel foorno amaba muufaa oo lagu sameeyo cuntooyinka afurka iyo ciidda loo isticmaalo wuxuu u waramayay aadan xasan tarax halkaad naga dhegaysanaysaana waa washington haatana qasaa'idkii bisha barakaysan ee ramadaan aanu ugu talagalnay mid ka mid a aynu wada maqallo
waa tahay qasiidadaas halkaas aynu ku dhaafno halkaad weli naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada xubinta wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ay maanta marti noogu yihiin saddex wiil oo dhallinyaro ah oo daafaha dunida ku koran lool oo ka waramaya bisha rabadaan ee barakaysan iyo dalalka ay joogaan falastiin axmed iimaan ayaa soo diyaarisay
magacayga walaal waxaa la dhahaa sharmaaka cali cilmi waxaan joogaa new zealand gaar ahaan magaalada wellington caasimada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaan waa idin salaamen ramadaan kariim magacayga waa abdifataax cabdullaahi ciise oo ku nool waqooyiga dalka sweden khaasatan magaalada calakis bismi illaahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdirasaaq bare jaamac oo jooga magaalada hargeysa waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan ku horumarayaa sharmaarke sharmaarke ka waran bal ramadaanka iyo magaalada aad joogtid dalka new zealand inaad joogtaa noo sheegtay marka ramadaanka iyo ka waran magaalada aad ku nooshahay wallahi alxamdulilah ramadaan mubaarak baan dhammaantiin leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan ummadda muslimka ah magaaladu waa okay hadda waxaan ku jirnaa winter wadanka macnaha new zealand qabooba iyo june iyo july iyo adigu ha june iyo july agost waa winter marka Waa qabow.
winterku waktigu waa gaaban yahay haye marka meeqa saaca la Een.
soomaa guud ahaan waxaan waxaanu tukanaa salaada subax een, lixda iyo rubi waxaana afurnaa shanta iyo lix daqiiqo oo galabnimo oo galabnimo ha waxaan soonnaa waa een, waa koob iyo toban saac wax yar dhiman marka soomaaliya ba isku dhowdihiin hadda new zealand soomaaliya saddex iyo toban saac bay soontaa anagaa ka anagaa ka dhow anagaa ugu dhow- adduunka anagaa ugu dhumaan filaya macnaa xagga rabadaanka anaga australia bay ugu dhumaan filaya u yar gaab xagga gaabka Een, marka bal shaqada iyo xilliga ramadaanka iyo afurkii markaa fiiriso een, soomaaliya waktigii een, ramadaanka la joogay iyo hadda meesha aad joogtay isbarbardhig bal ku samee wallahi farqi weyn baa udhexeeya dee meeshaan een, een, samarku markuu rabadaanku soo galo waa dheer yahay laakiin winterku markuu soo galo waa gaaban yahayo dee waxaas adiga mada ku nool hadda waa qabow roob baa da-aya waa macnaha ma baraf ma laha laakiinse waa labiyo toban degree koo iyo toban sideed degree marka dee soomaaliyana waa ogtahayo waa kuleel marka shaqadu waa iska easy qofku ma oomayo macnaha waxay oo dhan macnaha easy ku noqonaysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin marka xaaladda waa saas oo dhan waa maadsanta waxaan siinayaa cabdifataax een, oo jooga sweden een, bal ka waran ramadaanka iyo meesha aad joogtid Een, walaal falastiin adiga iyo dhammaan asxaabta waa idin salaamaya meel walba aad dunida caalamka ka joogtaan Een, rabadaan rabadaan mubaarak aan leeyahay ummadda islaamka meel walba ay caalamka ka joogto rabadaanka aad iyo aad ayuu een, inoogu adag yahay khaasatan een, waqooyiga dalka sweden sida hadda walaalkay new zealand jooga soo sheegay Een, bilcagsigiisa ayaan hadda aniga ku suganahay oo magaalada hadda aan joogo een, waxaa inoo qoran in aysan saacad een, qoraxda aysan u dhaceynin Een, balse ay hoos ay galayso qoraxda laakiin iftiinkeeda uu jiro Een, wallahi aad iyo aad ayuu u dheeryahay aan dhihi karta rabadaanka maalintii ugu horreysay waxa aan soomay saddex iyo labaatan saacadood iyo bar daqiiqo marka soddon daqiiqo oo keliya waa waxaan afurnaa oo salaadihii oo dhan iyo afurkii iyo suxuurtii ay isugu soo koobmeen Een, hadda maanta oo maalintii lixaad aan soo marnahay waxaa moodaa daqiiqada bes aan ugu darsamay oo aan jaanis u helaynaa inaan salaadihii iyo afurkii iyo aan isku diyaarino marka qofkii kusii shaqeynaya sidoodoo kaleetana aad iyo aad ayay u dhibeysaa marka ugu yaraan maalin dhanaa soomantihiin hadda waa maalin iyo habeen markii la isku daro laba iyo laba la- labaatan iyo afar saacadood oo habeen iyo maalin ah ayaan waxaan kasoo marnahay saddex iyo labaatan saacadood afar iyo labaatankii saac afar iyo labaatankii saac oo habeen iyo maalintii la isku daray ayaan waxaan kasoo marnahay saddex iyo labaatan saacadood marka marka had ha ha dadka muslimiinta ah ee hadda jooga een, gobolka aad joogto oo kale sidee een, maaragta ay u dareemaan Een, walaal marka horeeto dadka muslimiinta meel walba caalamka ay joogaan waa waxaa iska jiro een, dhibaatooyin aada u fara badan Een, waxaa jiro dad muslimiin ah oo sheeganayo een, su- sunni iyo shiica Een, waxaa jiro dad een, kala qaybsan oo fidwooyin kala duwan helayo Een, markaa fiirisid een, internetka oo kaleeto oo lagala soo baxo een, islamic vendor een, website la yidhaahdo oo markaasi caalamka oo idil dadka inta badan ay isticmaalaan wuxuu uu sheegayaa laba een, laba saac oo habeennimo in ay afuri karaan magaaladeeda Een, laba saac oo habeennimona qoraxdii ay banaanka taallo oo dadkii qaar ay ku afuraan inay soo baxsadaan waraaqadahaasi ay ku soomaan ayna markaa ay ku afuraan marka aniga fidwooyinka qaar waan dhegaystay wax xiriir badan waan sameeyey sanadkii horeeto aan joogay magaaladeen waxaan la xiriirnay een, culimo qaar oo markaa dalka scandinavian ku nool iyo kuwa kenya markaas ku sugnaayo aan la hadalna waxay ay dhaheen culimadii markaasi idin dhow inaad la xiriirtiin ayaa aada u fiican shiikii markaa noogu dhawaa wuxuu dhahay haddii hal daqiiqo qoraxda ay idin kaga maqan tahay uu dhaha hal daqiiqa halkaas daqiiqa ayaa soomaysaan marka annagana waxaan go-aansanay dadka qaar oo isku jiro in aan ku soonno wixii ay sheen ay aragto oo markaa qoraxda haddaan weyno inaan iska afurno oo markaasi aan Een, waa ku waa kusoo laaban doonaa een, waxaan siinayaa cabdirasaaq een, oo jooga hargeysa Een, haye cabdirasaaq ka waran ramadaanka iyo magaalada hargeysa aad baad umahadsantihiin horta marka hore waxaan salaamayaa guud ahaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo joogaanba magaalada hargeysa iyo guud ahaan soomaaliya waxaa laga soomaa afar iyo toban saacadood runtiina waxa ay isku bedeshay soomaaliya iminka wakti aada u kulul oo waxa ay kusoo beegmatay waktiyadii kuleylada inta badan inta lagu guda jiro bisha raba barakeysan ee rabadaanta dhalintu waxaay ku dadaalaan inay ku kor u qaadaan samafalka ay u sameynayaan dadka tabaaleysan iyagoo u gargaara siba dhalinta ayaa door laxaadle ka qaata iyagoo samaystay inji-ooyo iyo hay-ado samafal oo garab ka helaya xukuumadaha kala disan ee soomaaliya ka jira iyagoo runtii maxaa ay dadka dibadda ama qurba joogaba ay qeyb ka qaataan hargeysa marka la eego saacadaha la soomo iyo soomaaliyaba waa ay yaryihiin marka loo eego saaxiibkii cabdifataax oo sweden kasoo hadlaya oo dhowr iyo labaatan saacadood isagu sheeganaya marka run ahaantii iyadoo dadaal badan iyo tadawuraad badan ba la sameeyo bisha barakeysan ee rabadaan waxay kusoo beegantay iyadoo qaxoonti maxaayatole muslimiina oo yamaniyiini ay kusoo qulqulayaan boostaaso iyo berbera iyagoo maxaayatoley hay-adaha samafalka ee somaliland ka jira iyo boostaaso ama puntland ay maxay tooley garab ka heleen cumlaamudiinta oo isku sameeyey inay caawiyaan dadkaasi walaalahooda marka runaantii farxad weyn bay noo tahay reer hargeysa iyo guud ahaan soomaaliya iyo somalilandba inay sanadka farxad u tahay inay dadkaasi ay afuriyaan oo ay ashar ka helaan marka iyadoo waktigu iska yar kulul yahay siba berbera iyo boosaaso hargeysa laftigeega iyadoo ay dadkii qurbaha iyo ay kusoo xagaabaxayaan waxa ay noqotay aad inay saxmada u noqoto marka badanaa waxaa dhacda inay dadkaasi ay isku gargaaraan oo ay midba midka kale wixii uu u taakuleynay waa bishan waa bil barakeysan waa shahrulcibaada shahra masaakiinta iyo waxaa lagu eegaya dadka dhiban in maxay ahay toolay ka dheragsani uu u fiirsado marka waktiyada aanu soomanahay aada u taxadiran yihiin marka laga eego sweden wadaadka kaa kasoo hadlaya saaxiibka cabdifataax iyo new zealandba marka runtii saasaa looga sooma walaal waa mahadsanta waxaan siinayaa sharmaarke sharmaarke ramadaanka waxyaabaha kale la sameeya waxaa kamid a taraawiixda oo kale marka saacadahee taraawiixda aad tagtaan iyo saxuurta bal ka waran ha waxaanu taraa ishaha waxaan tukanaa lixda iyo rubi maqribka lixda iyo rubi macnaha p m taraawiixda waxaan tukanaa toddobada toddobadii barka waaba dhamaataa marka suxuurtuna dee ilaa iyo afar ilaa iyo shanta iyo afartan baan suxuurana marka meeshiinaaba hadda u baahan malaha in loo soo afur tago ramadaanka aad iyo aad aad iyo aad waa aad bay uqawoodaya waxyaabaha caalamka aadka uga jira waxaa kamid in masaajidadoo kale afuro lagu sameeyo dadka aan awoodin inay guryahooda afur ka helaan oo kale inay masaajidada yimaadaan meelaha dadka muslimiinta ay u badiyan oo masaajidada afur la geeyo masaajidada new zealand ma la afuriyaa dadka ha aad iyo aad aad iyo aad waa joogaan dee sooma waxaa joogta muslim badan baa jooga sidaba magaalada caasimadan wellington masa waxaa ku yaala hal masaajid marka laakiinse aad baa loo keenaa afuradoo dee maalinba dee community community loo isku qayqaybiyayo maalin soomaalida iskale maalin waxaa iskale hindida maalin waxaa iskale bakistanta maalin waxaa iskale camboodiyaanka maalin waxaa iskale imaaraati sacuudiyaan saasaan isku qayqaybinaa mafaanta waa mahadsanta aan aan ku noqdo cabdifataax bal saacada yar maadaama aad haysataan sida aad u afurtaan salaadihii saxuurtii sharaxaad yar bal naga sii walaal waa sidaan kuu sheegay marka ugu horeysa waxaan ku dhahay meeshaan waxawaa waqooyiga hadda aan kaga noolnahay tuulo aada u yar waaye oo marka wadanka finland aada ugu dhow xuduudna laleh marka ma jiraan wax muslimiin ah oo markaasi lo masaajidiya iyo arrimahaasi ku howlan hadda ma jiraan waxaa jirta dadka muslimiinta marka communitiga soomaaliga ay isku xilqaameen in ay sameeyaan masaajidiya yar oo marka looga loogu sameeyo ummadda masaajidyadii weli lagu waa lagu guda jiraa way adkaatay process dheer ayay qaadatay in ay furaan laakiin waxaan rajeynaynaa bishaan in ay soo dhamaato waxa aanan aada ugu ugu ta ugu tala jirnay inaan la xiriirno culamada islaamka meel walba caalamka ay joogaan marka culamada waxay ku siinayaan fidwooyin kala duwan ama waxa uu sheikha uu ka cudur daaranaya inuu markaas aada la xiriirtid culamada markaasi kuu dhow mar aan la xiriirnan caasimada dalka sweden ee stockholm waxaay noo sheegeen kolley in fidwooyin iyaga naftirkooda kala duwan ay kasoo saareen noorbatan iyo waqooyiga dalka sweden
waxaa noo sharaxdaa marka goorma afurtaan afarkii iyo cashadii iyo suxuurtii iyo salaadihii een, wax afarka yar- walaal waxaa waaye labada een, shan shan saac oo habeennimo iyo afartan iyo lix daqiiqo ayaan afurnaa markii qoraxda aan aragno in ay geedaha hoostooda gashay oo iftiinkii casaanka ahaa uu markaa kor si fiican uu oga hoos oo usii aaday Een, balse waxaa cajaa'ib ah oo aan aad iyo aad ula yaabay een, qoraxda meesha ay ka dhaceyso iyo meesha ay kasoo baxeyso wax farqiya oo aad u dhexeeya ma jirto soomaaliya markaan joogno oo kaleeto qoraxda waxaad dareemeysaa markay dhacdo dhinaceeda kaleeto inay kasoo baxeyso marka meeshani waa cirifkii een, eh, sidaan qiyaasayo waa cirifkii adduunka waa meel aad u sareyso magaalo agteeda ah oo kiruna la dhaho aad igu dhow iyadana qoraxda caadi bay u arkaan oo ma ay ka dhacdo sida ay isleeyihiin dadka degan iyagana waxa ay la soomaan markaasi ay la afuraan dalalka markaa ugu dhow ee islaamka ah waxaan maqlayay een, yar joogo oo dhahayo waxaan afurnaa toddoba iyo toban saacadood oo markaa inay ku afuraan oo malaynaa turkiya Een, iyagoo qorax uma dhacdo laakiin annaga waxaan dareemeynaa qoraxdii aad iyo aad maxaa la dhahaa inay nooga qarsameyso iftiinkii casaanka ahaana uu aad u u gudagalayo laakiin qoraxdu waa ay wareeganaysaa oo keliya markii wareeganaysana iftiinkii wuu jiraa magaaladii lagama daaro nal oo habeenkii mugdi ma noqoto Een, waxaa ugu dambeysay aan filayaa een, bishii abriil iyo may intii udhexeysay in nalalka lasoo daayo maalinti een, habeenkii in lasoo daayo nalalka iyo iftiinka baabuurta ay ku kala socdeen Een, waa iftiin caadiya oo normal ah Een, wax oo mugdiya ma jiro Een, marka annagana waxaan ku soonnaa oona ku suxuurannaa een, sala- een, iftiinkaasi qoraxda markay waa aan mahadsantahay weyno.
Een, waxaan siinayaa cabdirasaaq cabdirasaaq een, waa waa maqlaysaa new zealand iyo sweden bal waxaa nooga warantaa sida looga afuro een, ilaa taraawiixda ilaa suxuurta magaalada hargeysa Eh, aad baad umahadsan tihiin runtii maxay tolay anagu waxaanu afurnaa eh, sidii aan hore u sheegay lixda iyo shan iyo labaatan daqiiqo Eh, maxay tole cashada markaa kadib waxa aanu sameynaa inaanu tagno salaada maqrib oo ilaa toban minit marka een, maxay tole wakti fiican baanu haysanaa anagu taraawiixda waxaanu galnaa toddobada iyo barhka waxaana laga baxaa ilaa iyo sagaalka iyo toban daqiiqo Een, marka maxay tole marka loo eego sweden iyo new zealand ee hargeysa ama maxay tolay somaliland ama soomaaliya laftigeedu waxay haysataa waktiyo aad ugu filan oo waxaa halkaasi ka muuqda inay maalintii badan tahay oo habeenku yar yahay marka eh, iyadoo sidaasi tahay waxa een, noqotay in eh, dadka baahan ama dadka jilicsan masaajidada laftigooda loogu qaybiyo afur een, wixii haleeli karaya meheradaha ama dadka kale laftigooguna waxa ay noqdaan dad markaasi isxasuusta eh, kuwaga kale laftigooga ay caawiyaan marka een, anagu runtii dee waktiga aad iyo aad buu noogu fiican yahay suxuurtoo kale waxaanu qaadanaa saddexda iyo rubuc ilaa saddexda iyo shan ilaa tan daqiiqo meelahaas salaada subax laftigeyguna waxa ay noqonaysaa ilaa iyo shanta meelaha Een, marka halkaasi waxaa ka muuqata in eh, hargeysa laftigeyga ay noqonayso in uu eh, aroortii amaba subaxii uu aad u badan yahay maalintii marka loo eego eh, marka waxaanu soomanahay afar iyo toban walow ay jiraan eh, wadamo een, sagaal saacadood sooma oo naga sii yar laakiin geeska africa marka la eego eh, een, ama eh, geeska africa ee soomaaliya oo kale waxay tahay waktiyo ku filan inkastoo ay maxay tolay kusoo beegantay waktiyo yaro kulul oo kulayl eh, aad u badan ay Waa jiraan mahadsantahay.
laakiin een, Een, waxaan rabaa inaan siiyo sharmaarka Een, sharmaarka inta badan waxaa la yidhaahdaa soomaalida meel walba hay joogaan Een, cuntooyinka ay ramadaanka cunaan waa isku da- isku waa isku dhow yihiin adiga qof ahaan maxaad ku afurtaan oo aad afurka iyo suxuurta iyo cashada aad ku samaysataan maxaa cuntaan oo cunto ah hadii soomaalida hal wax bay manaha dee isku midkiin oo saamuuska iyo burka iyo een, baan ku afurnaa dee cashaduna dee waa baasto ama bariis ilaahay wuxuuna siiyo dee suxuurtuna waa iska fahmaysaa dad qof soomaaliya wax cunaba dee waa waa baasto ama waa bariis ama waa dee een, digir oo kaleeto ama waa haruur macnaha wixii cunadii caadiga ahayd oo soomaalida caafimaadka ahayd ma garata Een, waa mahadsantahay Een, waxaan siinayaa een, cabdifataax haye cabdifataax adiga waqtigiina waa isku dhow yahay waxaan filayaa mar ka badan inaysa idin suuragelin inaad wax cuntaan maxay tahay cunooyinka ramadaanka aad cuntaan wallaahi siduu sheegay walaalkay waxa waaye cunnada horta way kala duwan tahay dad cunno fudan cunno fudud iyo waktiga u helaan inay sameeyaan laakiin aniga waxaan filayaa waxaan ah, doorbidnay in hal mar maadaama aan ogala kala kicino markaasi hal mar caloosha waxay qaadaa inay aan cunno ama aan ku afurno aan ku suxurano wixii markaasi aan isdheheyno ilaa iyo muddo ayay calosha ku jiraysaa iyo cunno adag inaan cunno isku daynaa balse waktiga maadaama uu aad u yar yahay waxaan leeyahay waxa qofka markaa u wanaagsan inuu cunto adag uu qaato oo markaa uu cunto adag oo ah sida wadankeena soomaaliya markaan joognay waxaa dareemeynaa suxuurta cunooyinkeena dhaqankeena aan cuni jirna soorta oo kaleeto iyo balse meeshaan way adag tahay dadka qaar waxa ay ku nool yihiin waqooyiga waa singles u badan yihiin marka waa cunnada aan hadda aan isticmaalno baasti briiska ayaan markaa ka doorbidnay inaan isticmaalno cunnooyinka fudud sida sambuuska iyo
waadsan tahay waxaan siinayaa cabdirasaaq hargeysa bal ka waran afurka cashada suxuurta maxaa la cunaa aad bay umahadsantihiin kolleyda soomaalidu isku dhaqa weeyaan meel kastay joogaanba sida ay saxaabtu sheegeen afurka waxaan cunnaa sida caadada inoo ah inagoo wadan muslimiin aynu nahay boqol kiiba boqol timirtaan ugu horreysiinaa iyadoo biyo ama sambuus iyo qureec laga wada siman yahay intaa kadib waxaa loo baxaa salaada kadib waxaa loo soo noqdaa inagoo wakti fiican haysanaa cashada sida caadada baasto ama beliis iyo sidoo kale macaroone sida ay yidhaahdaan oo kale marka waxyaabahaasoo dhan baa la cunaa halka suxuurta aan ku suxuurano anagu haddaanu joognay wadankii qarmac shuuro basto garow digir iyo wixii lamid ah iyo sidoo kale qamandigaan cunnaa waxaa kamid oo kale dee dadka qaar markaa aan awoodin waayo wakti dheer bay qaadanaysaa in maxay tolay qarmacdii la kariyo oo dadkii way daalanyihiin dadkii qoysaskii shaqo aada u badan bay qabtaan oo cuntooyin zaa-ida markaa lagu soo kordhiyaa oo way daalana way ka cawdaan marka dadka maxay toolay qoysaska gooniya ee aan awoodi karina jilecsanin waxay ku tuurtaan baastada oo one time markiiba ugu sameynaysa laakiin caada ahaan waxa ay soomaalidu caado ka dhigatay suxuurta qarmacda shuurada baastada garowga iyo qamantida laftigeega oo ku caana asxaabta new zealandna waxaa faraya balde inay dhaqankeena xayeysiiyaan o oo ay de ku suxuurtaan qarmacda laftigeega ora soo diri doonaayo
haye adiba waktiga u saamaxay dhalinyarada inta badan waxaa la sameeyaa xiliyada ramadaanka oo kale soomaaliya waagi la joogo oo kale dhalinyarada isku imaan jireen waxoogaa yaroo maaragtay dadka qaar turub ciyaarin jireen dibnada qaar ciyaari jiray dadka diinta ku dhow waxay sameyn jireen qur-aanka subac wax la yidhahdaa la akrin jiray marka maxaa kamida waxyaabaha ay ku madadaashaan dhalinyarada xilliga ramadaanka ansiya sharmaarke new zealand ha false waa maasan tahay anagu madadaalo de maba hayno de marna waxaan baranaa marna waan shaqaynaa marka madadaalo mabis dabadi dadku waa garba siman oo dadku waa marna waa shaqaynayaan marna waxay bartaan marka madadaalo aan kuu sheegi karo kubad kubad baan ciyaarnaa sometimes macnaha adigu weekendiga hal mar masalan waa mahadsan tahay haye cabdifitaax
haddaan aniga aan ka hadlo dhinaca meeshii aan joogo ama dalka khaasatan waxaan isleeyahay waa sax way jirtaa wadankii markaa fiirisay dadka inay ay ay hayaan wakti dheer oo marka ay ku madadaaliyaan balse annaga ma hayno horta t dadka waxay isugu jiraan dad shaqeeya iyo dad waxbarta marka anigoo kaleeta hadda shaksi ahaan markaan iska hadlo waan shaqeynayaa hadda saacad kadib shaqa ayaan galayaa waxaana kasoo bixi doonaa lix saac iyo bar marka afurkii iyo suxuurtii meesha igu soo galayaan shaqada maalintiina waa aan jifayo markaasi gelinka horeeto salaada duhur wixii ka horeeya ayaan usoo kacaa markaasna waxaan diyaarsadaa afurkeygii iyo suxuurteydii marka dadka way isku jiraan way jirtaa in la dheeli jiray banooniga oo kaleeto iyo waxyaaba qaar laakiin hadda waxaan umalaynaya wakti inaan loo haynin ay adag tahay inuu qofka uu energy uu ku bixiyo inuu banooni dheelo midda kaleetana waxaan leeyahay ani ahaantayda rabadaanka waa bil cibaado in ay qofka uu u baahan yahay waa shahrul qur-aan waa shahrul baraka marka dadka inay aad iyo aad ay qur-aankoodii u akristaan oo ay iska dhaafaan waxyaabaha lahwiga ama ciyaarta keenaya haddii wakti ay u hayaan inay masaajidada ay galaan taas ayaan aada ugu boorinaya ummadda muslimiinta meel walba caalamka ay ka jooga waa mahadsanta waxaan siinayaa cabdirasaaq oo hargeysa jooga maxay dhalinyaradu ku madadaashaan xilliga ramadaanka
inta lagu guda jiro walaal xilliga ramadaanta dhalinta soomaaliyeed waxa ay ku madadaaloodaan inkastoo de waktiyadeedii hore ay jaahilnimo ahaayeen iminka waxa ay sameeyaan inay group werkers ay sameeyaan oo ay u tabaal dadka tabaaleysan ay booqdaan oo intaa maxay tol dadka dhimirka qaba ay u booqdaan oo ay siiyaan oo ay afuriyaan sidoo kale qur-aan akris bay bilaabaan tobanka dambe ictikaaf iyagoo masaajidada laftigooga dega sidii sunihii nabigeena waxaa kaloo ay sameeyeen dhalinta qaarkood inay laadhow ama dee maxaa baalka la rogay ay laadhowda ay ciyaaraan turubka oo kalea kamid a sidoo kale waxaa kamid a daawashada asxaabta akhriska noofalada jaraa'idada iyadoo hargeysa iyo guud ahaan somaliland ee laga bilaabay tartanka kubadda cagta ee waktiga rabadaanta oo maxay tolay tiimanka laftigoodu ay ku beretamaan iyadoo madaxduna ay kala qayb gashaan oo ay noqdaan qaar aad iyo aad usoo jiita oo waktiga ugu badan waktiyada ay soo dhowdahay afarta sale marka shan marka eego afartaa la bilaabaa laba ciyaarood baan anagu daawanaa oo garoomada kala duwan ee sidoo kale sidoo kale hargeysa waxaa laga qabtay alxamdulilah anoo umahadnaqay madaxweynaha somaliland in uu bilaabay tartanka qur-aanka kariimka ee madaxweynaha oo uu bixiyo abaalmarin aada u qaaliya oo uu ku bixiyo baabuur laftigeega oo dhalinta maasuli guud ahaan somaliland goboladeeda oo dhan looga imaado marka run ahaantii hargeysa laftigeega marka la eego waxaanu haysanaa waxyaabo badan waxaanu qabsanaa maxay tabo tartanada aan sheegnay qur-aanka laftigooga maalintii dhaweed ama sanadkii dhaweed waxaa kuge- ku guulaystay eri gaabo oo inanku ku guulaystay wiil aada u yar marka waxyaabaha ayaan walaal qabnay waa mahadsantihiin dhammaantiin waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan intiina weli sooman oo aan aniga laftirkeyga ka mid ahay iyo inta afurtay waxaan filayaa sharmaarka keliya weli afurkii gaaray waa idin salaamaya dhammaantiin waa hagaag falastiin axmed imaan baa inala socodsiinaysay qaybtaasi wicitaanka ee barnaamijkeena dhalinyarada ee waa go-aankaaga haatanna waa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxaya
magacaygu waa maxamed cabduqaadir shire cato ku nool siyaaral washington waxaa magaca madaxayga maanta ka guuxahaya sida ay arrintu u taagtaagan tahay mustaqbalka iyo dhulkii iyo caradii aanu ka nimid ee soomaaliya dowladda halka ay arrintood barayso oo aan dareemano xoogaa socod waayo waxaanu leenahay hogaanka sare ee dowladda waa inaanu hawshiina dadaal badan iyo awood badan gelisaan aada baanu usaahayo ummadda soomaaliyeed mar walba joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
magacaygu waa maxamed nuur cali oo jooga magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa waxaa maantay ku jiro oo maskaxdeeda ka guuxaya soomaaliya oo nabad noqoto oona xor noqoto dee nabadda dabcan colaado badan aan soo marnay oo waad ogtahay dhowr iyo labaatan sana waxaa waaye anigana kula hadlahay dowlad soomaaliya oo dhisan oo maxaa la dhihi jiray oo xor oo dowlad hiblaayo laleeyahay oo kala dambeyn jirta weligii ma arkin tan kale waxay xor ka noqonaysaa reer hebel waa dabcan hadda waxaa waxaa dhacda markii uu madaxweyne ama wasiir oo adi qof oo mas-uul oo xil hayo uu qof magacaabo ama waxun uu sameeyo waxaa laleeyahay looma dhamo anagoo reer hebel aan kasoo horjeedno nagalama qayb gelin nagalama tashanno waana cambaareynana waa sidaas marka sidaasa ula jeeda xornimadana xor ka noqonaysaa qabiil iyo reer hebel iyo reer qurac
waa tahay haye saaro anigana madaxayga waxaa ka gooxaya faro mar dhow barnaamijka wicitaanka waxaynu ku maqlaynay wiil lahaa saddex iyo labaatan saacadood baanu soonaa markaasaa maskaxdeeda waxaa ka guuxaysa saacad qura usoo hadhay ma saacadaasay ku afuraan ku suxuurtaan wakti aada u yar weeyaan saacadaas marka aan ka gudubna la yaab adna maxaa kaa guuxaya anigu qaybta dambaan ku dari doonaa ee toddobaadka soo socda hadduu ilah yidhahdo wakti kuma hadhina heesta inoo soo aye mid kamid a qasiidooyinka rabadaanka ayaa soo qabanaya
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد القرآن من السماوين رسيل وقلبها رجال إبن فضل وقلبها كتاب كيلو فسحي والذي سفر دي غير رسيل وين نسير فحلقوا أرض الإبن فضلين وقاموا كتاب كيلو فسحين وفي سفر دي غير نسير محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاطر باقي مقار كفيو يسمع أجنى مجرى قروع رسولك وفي إنكرا خرنوك على تكلي waa tahay qasiidadaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkii waa go'aankaaga soo wada jira u daadinaya anigoo cabdiraxmaan xuseen fur iyo saare cidle sidaas iyo nabadgelyo
ilaahay qaadir baaqi magaar ku siiyo siyaas wax u eg ma jira shuruucdii rasuulka qofkii inkiraa qarnuunka cadaabta galaye qofkii caashaqa qabowga jannada ku furiye kuleelka badan naga kafaala qaade محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد ويبقى الله نهاية يا محمد
This program has come to you from the Voice of America, Washington.